Tuulada Qamuute ee degmada Lehel Yacquub ee gobolka Doolo ayaa laga dhagax dhigay dhisme isugu jira masjid iyo markiis lagu baran doono culuumta diiniga ah kaasi oo isku tashi bulsho lagu dhisayo. Munaasabada dhagax dhigga waxaa ka qayb galay culimo diin, odayaasha deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka gobolka Doolo Sheekh Cabdi Xayi Cabdi ayaa ka waramaya dhagax dhigga xarumahan.
Sidaad u jeedaan baa maanta waxaanu dhagax dhignay masaajidka ama markaska lagu magacaabo Masjidul Huda ama Markasul Huda oo isugu jira masaajid iyo markas culumta islaamka lagu baranayo uu ka yahay qur-aanka kariimka. Meesha aanu joogno waa Qamuuda waa la wada garanaya waa qayb ka mid ah gobolka Doolo hoos tagta degmada Lehel Yacquub santarka Qamuuda baanu maanta dhagax dhignay masaajidkiisii. Masaajidkan ahmiyad weyn buu u leeyahay dadka islaamka ah iyo dhamaan gaar ahaan dadka deegaankan degan. Masjidanahan hore ka jirtay hal masjid oo hore ayuu santarku lahaa santarkuna waa santar ballaaran qabla hooseed dad kalena way hoos tagaan.
Qaar ka mid ah marti-sharafkii ka qayb galay munaasabada dhagax dhigga ayaa bogaadiyay dhismaha masjidka iyo markiska.
Ilaahay baa mahadda iskale waa shay weyn oo qaali oo cibaado ah oo dadkan oo dhan isugu yimaadeen intaas markaan ka gudbo inta kale waxaa weeye baahida loo qabo adduunyada ee loo qabo waxaa ka owleysan oo ka qiimo badan midda midda diinta si imaa weliba bulshada dadkeennan waa dad aad iyo aad tacliimta ugu baahan si yamaa qur'aanka madaarista iyo masaajidda inay waddanka ku bataan waa wax loo baahan yahay oo dadku aad buu taa ugu baahan yahay
ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu arsaaqay oo maanta aan nasiib u yeelnay inaan ka qayb gallo dhagax dhigga masjidka alhuda oo laga dhagax dhigay santarka qamuuda ee ka tirsan degmada lehel yacquub ee gobolka doolo marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u baryahayaa ciddii hindistay iyo ciddii abaabushay iyo ciddii ka soo qayb gashaba ilaahay dembi dhaaf inuu ku siiyo camalkaadana uu miisaanka xasanaadka u saaro ee tan labaad sidaa culimada horeba ay sheegeen waa markas iyo xarun diimeed oo baahi weyn loo qabo marka ilaahay idankii waxaan soo jeedinaynaa allah idin barakeeyo ka santar ahaan iyo ka degma ahaan iyo ka gobol ahaan iyo ka degaan ahaan ba si fiican looga qayb qaato dal iyo dibadba insha allah masaajid ninkii dhisa asagoo ilaahay wejigiisa ku raadinaya ilaahay baa jannada yaa guri uga dhisa axaadiidtiyo adiladu waxay cabireen masjidan magacaasaa ka dhexeeya ama aduu gacanta ku hay ama qof kale gacanta ha ku hayo ama khad ka arag ama meel ka maqal shilin haddaad masjid masaajidda ilaahay ka mid a aad ku darsato ajarkeediiyo abaalkeedaad helaysaa dhagax dhigga xarumahan ayaa baahi badan u qabeen bulshada ku nool tuulada qumaadda ee degmada lehel yacquub ee gobolka doolo